إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saraakiil u shaqaynayay sirdoonka maraykanka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay howlgallo lagu khaarijiyey saraakiil u shaqaynaya c i eda maraykanka toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay magaalada jowhar ee shabeellada dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ay xalay ka fuliyeen shabeellaha hoose iyo muqdisho waxay ku dileen askar ka tirsan dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa maalintii shalay magaalada muqdisho ku gowracday in ka badan afartan iyo shan neef oo lo ah kuwaasi oo ay dadka shacabka ah xoog kaga soo qaadeen kulan ayaa dhex maray odayaasha qabiilada dagagobolka baay iyo wilaayadii islaamiga ah ee baay dhulgariiro horleh ayaa ku dhuftay dalka turkiga iyadoo ay sii korortay dadka ku dhintay dhulgariiradii ka dhacay suuriya iyo turkiga
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii iyo faahfaahsan saraakiil u shaqaynayay sirdoonka maraykanka ayaa lagu khaarijiyey magaalada muqdisho howlgal qorshaysanna way xalay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen degmada dharkenley ee magaalada muqdisho ayaa waxay ku dileen sargaal ka tirsanaa si ayada maraykanka kaasi oo lagu magacaabi jiray isxaaq maxamed yarow wuxuuna ku magac dheeraa sandheere sargaalkan wuxuu sirdoonka maraykanka u qaabilsanaa inuu jawaasiis kaga shaqaalaysiiyo wilaayaadka islaamiga ah kuwaasi oo xogta u gudbiya maraykanka mujaahidiinta al-shabaab degmooyin ka tirsan wilaayaadka waxa ay horey xukun ugu fuliyeen oo toogasho ah rag uu shaqaalaysiiyey sargaalkan in muddo ah ayaa sargaalkan lagu daba jiray iyadoona ciidamada mujaahidiinta ay habeenkii xalay u suura gashay inay khaarijiyaan howlgal kale oo ay xalay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa waxay ku dileen mahad oo ahaa sargaal kale oo isna u shaqaynaya siyaayada maraykanka dhanka suuqa bakaarahana waxaa lagu dilay askari kale war-saxaafadeed ka soo baxaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegtay howlgallada lagu khaarijiyey saraakiishii u shaqaynaya maraykanka bayaanka waxaa inoo aqrinaya cabdulaahi yaasiin jaamac xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa bayaanay soo saartay waxay ku sheegtay inay khaarijisay saraakiil muhiim u ahaa sirdoonka maraykanka ee c i a loo soo gaabiyo bayaanka ayaa lagu yira iyadoo laga duulaya amarka alla ah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaco diinta islaamka ciidamada mujaahidiintu waxa ay caawa oo arbaco ah howlgallo qorshaysan ee ka fuliyeen wilaayada banaadir waxaanay ku qaarijiyeen laba sarkaal oo muhiim u ahaa kooxda riddada ee soomaaliya iyo hay-adda sirdoonka maraykanka ee loo yaqaano c i a da bayaanka waxaa kale oo ku qoran howlgallada lagu beegsaday saraakiisha la shaqaynayay c i a da ayaa ka kala dhacay degmooyinka hodan iyo dharkenley ayaa lagu beegsaday murtadiinta kale ah isaaq maxamed xasan sandheere iyo mahad afdheere dalabey kuwa oo ahaa saraakiil ka tirsan kooxda riddada gaar ahaana aada ula shaqaynayay sirdoonka maraykanka bayaanka waxaa lagu yidhi isaaq sandheere waxa uu horey u soo noqday wasiir xigeenka waxa loogu yeero wasaaradda amniga jubbaland sidoo kalena waxa uu noqday wasiiru dowlaha waxa loogu yeero wasaaradda amniga jubbaland wuxuuna sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawaaqiidda ee maamulka kismaayo murtad sandheere waxaa kale uu ahaa sarkaalka ugu muhiimsan ee ka shaqeeya xagga qorista shaqaalaysiinta jawaasista murtadiinta ah ee u basaasa maraykanka gaar ahaana wilaayadda islaamiga ee jubbooyinka sidoo kale bayaanka waxaa lagu yidhi murtad sandheere ayaa shaqaalaysiiyey tobannaan jawaasiis ah kuwaas oo intooda badan ay gacanta kusoo dhigeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyaga oo ku guda jira howlahooda loo soo xil saaray waxaana dadka muslimiinta ah ee ku baxay gacanta murtadkan ay jawaasiista uu shaqaalaysiiyey ka mid ahaa sheekh cabdulqaadir commandos oo diyaaradaha saliibiyiinta maraykanku ay ku duqeeyeen degmada saako ee walaayada jubbooyinka bayaanka waxaa kaleoo lagu xusay in sarkaal kale oo muhiim ah la dilay waxaana lagu yidhi howlgalka labaad ee caawa fiidkii mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan waxaa lagu qaarajiyey sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray mahad afdheere dalabey kaas oo si gaar ah uga tirsanaa waxaa loogu yeero hay-adda dembi baarista riddada ahaana jaajuus u shaqeeya sirdoonka saliibiyiinta maraykanka lana wadaagay xogaha dadka muslimiinta ah bayaankan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi murtadiinta kale ahaa isaaq sandheere iyo mahad afdheere ayaa in muddo ah waxaa ku raajoogay ciidamada mujaahidiinta si looga abaalmariyo gaalnimada ay ku dhaceen iyo dhibaatada ay u geysteen shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxaana howlgallada caawa ka dhacay magaalada muqdisho ee lagu qaarjiyey murtadiintaas u shaqaynayay sirdoonka riddada iyo saliibiyiinta maraykanka ay muujinayaan in saraakiisha riddada iyo mujrimiinta shahaadola dirirka ah aysan marnaba ka baxsan karin ciqaabta allaah islamarkaana gacanta dheer ee mujaahidiintu ay maray ahaataba soo qaban doonto insha allah xarakada shabaabulmujaahidiin waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimiinta ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in ay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah ayaa lagu yidhi bayaanka sidoo kalena waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada iyo xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xooga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah ugu dambayntii bayaanka waxaa lagu yidhi xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay ballan qaadaysaa in ay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta ah iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa iyo geyiga soomaaliyeed ay ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين toban askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay magaalada jowhar ee shabeellada dhexe iyadoona dhanka kale qaraxyo kale ay ka dhaceen muqdisho iyo sidoo kale shabeellada dhexe wararkaas waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada shabeellooyinka iyo gobolka banaadir kuwaas oo khasaare badan lagu gaarsiiyey ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka shabeellada dhexe waxaa xalay ka dhacay qaraxyo lala beegsaday guri ay degganaayeen saraakiil iyo askar kaas oo ku yaalla magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe rag ka tirsan guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax ku wararay guriga waxaana halkaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray saraakiishii iyo askartii halkaa lagu beegsaday inta la ogyahay dhimashadu waa saddex halka dhaawacuna uu yahay toddoba kale kuwaas oo ka tirsanaa saraakiishii iyo ciidamadii ku jira guriga la beegsaday dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax ka fuliyey deegaanka beri reeh oo hoostaga degmada afgooye waxaana qaraxaas lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lala beegsaday ayaa ku naf waaya qaraxa dhanka gobolka banaadir sidoo kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qaraxyo la beegsaday fariisamayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalka oo fariisan ku lahaa agagaarka ee laboorka magaalada muqdisho ayaa qarax lagu weeraray ciidamadan ayaa waxaa soo wajahay argagax iyo kala carar lamaan oga khasaaraha rasmiga ee kasoo gaaray qaraxa lagula weeraray agagaarka ee laboorka magaalada muqdisho sidoo kale rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ku sugnaa agagaarka sarkuusta oo u dhow isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho howlgallada ay fulinayaan qaybaha kala duwan ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana beegsanaya shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa sii kordhaya isla xalay ayay ahayd markii laba sargaal oo ka tirsanaa dowladda federaalka si gaaran ula shaqaynaya si a-ada maraykanka lagu dilay magaalada muqdisho kulan ayaa dhex maray odayaasha qabiilada dega gobolka baay iyo wilaayadii islaamiga ah ee gobolkaas maxamed daahir cali sow ayaa warbixintaas soo jeedinaya wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa kulankan la qaadatay odayaasha beelaha dhaqanka ee ku nool wilaayada baay kulankan waxaa barbar socday duuro sharci ah oo odayaasha ay ku qaateen duruus kala duwan hoggaanka dhaqanka lix iyo labaatanka qabiil ee gobolka baay dega oo kulanka joogay ayaa sheegay inay qaateen guud ahaan waxyaabihii looga hadlay shirka dhex maray iyaga iyo wilaayada baay sida uu kulanka ka sheegay ugaaska beesha garre oo dhanka kale fariin u diray shisheeyaha ku soo duulay dalka ununa waa qaadan waxaa ka qaadanay shirkaas oo labaatan iyo lixda oo beelood oo indhika kuluna shirkaas waxa u qaadeen oo uu kulneen shir laka qasaba ma aheen gaaliyay la sukufidhay ma laha heerah ka nago maashi idka timidi ka nago maan idi naga weesaay idoo halku tuugna idiisa nagate oo halku tuugna idiisa nagate bahalkaa dhehnisa bahtay inti idi baabuur tah iyo dadaha idi haka roor hadda intii goorgoor tahay iska bah ee bahaashii ku rooraa ugaaska beesha dabare oo ka hadlay shirka wadatashiga ah ayaa sheegay in kulamada nuucan ah ee looga hadlayo koryeeridda kitaabka allah uusan horay u dhici jirin wilaayada ka hor haatanna kulankooda uu ku soo dhammaaday guul walaa loon fadhiyo suloontashadana agta soo soga horumarasna diinta islaamka kitaabka ilaahay soo korsoon hogaadna alxamdulilah wanaag badan waaya hor ma aragna ma la heshid karna awalkii hore laakiin sanadadu ilaa intii koytiyey al-shabaab ma arag heshinaa in kitaabka ilaahay dhulka yaali laga qaaday sunnadii rasuulka dhulka laga qaaday alxamdulilah maalintayna agna dad muslimiin agyo lix iyo labaatan qabiil oo inta ka fadhina awalkii hore shaqadana ma agudiya asigeysow iyo isdhac geen alxamdulilah ma shaqadana nagatiya sidii soo diinta islaamka isaga horumarsna soo gaala suloon la dagaalama oo shaqadana nagati gabagabadii waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay oo kulanka ka hadlay ayaa odayaasha kaga mahad celiyay dulqaadka ay muujiyeen muddada ay u socotay dowladda iyo kulanka ma yn isdardaarhamaane ani una muujino madnamo madnamo iyo wada socod ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta ma in dardaarramay ama amaray aniyo isla jaran ani wada socdan ani khilaaf isku dheerayan ani iska duubanaadan halfarhaadan reer reer fulaan iyo reer bani fulaan iyo reer bani fulaan macnaajeeya ka khulaasaysanto maybu aha sidee haddaba sheekhanin sheegay waa litacaarafuu marka far halfar oo iska duuban oo cadowsho halcadow iyi xabiibshoona isku madangeyi yaalanku baahanya muslimiinta in yahaada si kastaba ha aatay wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakada shabaab almujaahidiin waxaa ka dhaca kulamo wadatashi ah oo dhex mara odayaasha hoggaanka u ah qabiilada ku dhaqan wilaayaadka kuwaas oo muddo sannado ah ku nool amni lagu helay shareecada islaamka
dowladda federaalk ayaa maalintii shalay magaalada muqdisho ku gowracday in ka badan afartan iyo shan neef oo lo ah kuwaasi oo ay dadka shacabka ah xoog kaga soo qaateen mahad cubayd ayaa warkaas faahfaahinaya shalay oo ahayd maalin talaado ah dowladda federaalk ayaa weerar ku qaaday xoole iyo guryoay iska lahaayeen dad shacab ah kuwaasoo deganaa magaalada muqdisho waxay soo kaxaysatay xoole ay iska lahaayeen dad masaakiin ah iyo kuwo ganacsi loo waday gaar ahaan in la qalo oo ay ka dhacday dadkii kaxaynayey waxay ku kacday tacaddi ka dhan ah dadka xoolaha iska leh waxay ku kacday tacaddi ka dhan ah dadkii xoolaha iska lahaa iyadoo ka soo kaxaysatay guryahooda xilli ay ugu jireen mooro ama xero halkaasi ugu tiilay goobta loo yaqaan biyaasa libaro oo ku taalla degmada xamar jajaba ayay ku soo xaraysay dowladda federaalku xoolo gaaraya in ka badan boqol iyo lixdan neef oo iskugu jira lo iyo ari arrintan waxaa fulinayay oo wakiil uga ahaa dowladda federaalka nin lagu magacaabo moxamed suudi kaasoo ka yimid waddanka norway in muddo ahna halkaasi ku noolaa dowladda federaalka ayaa ninkan u magacowday agaasimaha nadaafadda iyo bilic soo celinta maamulka gobolka banaadir saacado kadib oo ay dadkii xoolaha lahaa ka warsugayeen waxa ay dowladda federaalku ku samayn doonto xoolaha ay xoogga uga kaxaysatay ayaa waxay dowladda federaalku ku dhaqaaqday gaar ahaan ninka uu maamulka gobolka banaadir u magacaabay agaasimaha inay birta ka aslaan amaba gowracaan konton neef oo lo ah kana mid ahaa xoolihii ay xerada soo gashteen waxayna iskugu yeereen warbaahinta markii ay falkan samaynayeen waxaana hanjabaad hor leh oo ku socota dadkii la dulmiyey jeediyey moxamed suudi oo ah ninka ay dowladda federaalku u magacowday agaasimaha nadaafadda iyo bilic soo celinta ahna nin qurbajoog ah oo aan xoolo waxba ka garanaynin ninkan ayaa xilli uu warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in xoolaha la gowracay kadib markii ay afar iyo labaatan saac ka soo wareegatay kolkaasoo ay dadkii lahaa ka daba imaan waayeen hadalkaasoo ah mid been ah sababtoo ah waxaaba ka soo wareegay saacado oo keliya waxaa intaas sii dheer oo uu sheegay ninkan in xoolaha la gowracay hilibkooda la siin doono ciidanka dowladda federaalka dad barakacayaal ah iyo dadka shacabka ah ee ay ku gureen xabsiyada waana kan isaga oo ka hadlaya arrintaas runtii waxaan soo xaraynay shalay boqol lixdan iyo sideed neef boqol lixdan iyo lix neef iyo kow iyo toban arya waxaan ganaaxnay soddon neef oo lo ah afar ilaa afar saac gudahood iyo kow iyo toban arya waxaan halkan intii hartana ku fulinay gowricii oo duqa magaalada oo soo saaray in la gowraco la baceeyo loo qaybiyo dadka danta yar ee magaaladan degan iyo dadka u baahan iyo sidii ciidamada xabsiyada ku jiro iyo dadka ciidamada xabsiyada waardiyey iyo maxaabiista jeelalka ku jiro isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in berrina ay soo xahaysan doonaan xoolo hor leh oo ay u qashaan ciidankooda wuxuuna intaas ku daray in xataa kuwii ay ganaaxa lacageed ka qaateen ku dari doonaan haddii ay ku arkaan gudaha caasimadda
dadka shalay la soo ararkaan digniin rabnaa inaan halkaan uga dirno waxaan ku soo socnaa maalmahan aan obereshin ka samaynaynaa moorooyinka magaalada ku yaalaan idinkugu imaanaynaa dadka iskalena waa loo liisgaraysan yihiin waa la soo xirxiraa xoolahana waa la gowraca haddii aysan magaalada aysan uga bixin afarlabaatanac gudahood haddaysan xoolaha ay guryaha ay ku haayaan ay lugaha ka xirayn si magaalada afarlabaatanac gudahood uga bixin annagu ka waaba mayno kana istaagi mayno amarka guudna waa qabnaa taliska booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka ilaalada deegaanka iyo saddexiyo tobanka degmo iyo saddexda deegaanba amar waxay ku qabaan in guryaha loogu galo dadka ganacsiga uga haysta magaalada xoolaha dadkii xoolaha laga soo kaxaystay oo ka war helay arrintan ayaa aada ula yaabay falka dowladda federaalku ku kacday waxayna sheegeen in xoolahooda dabajeexyo iyo aakayaal looga soo kaxaystay
anigoo degan degmada wada jir oon maxay ta xoolo aan u soo wata kawaan oo kawaanka inaan geysta jeclaystay oo xoolihii waddada loo galay layga qaaday haddana meeshaad inaan uga daba tegi lahayne intaana gaarin xoolihii la qashay ani xaqaygaa la qaato toban neef lix dibi iyo afar neef oo midna saddexna ay cad tahay midna ay qaalin tahay ayaa layga dhacay dowladdii maanaga ma dhahayno dowladdiiaana dhacday balse sisamkii oo hadda meesha ka jira xoole magaalo lagu dhaqaalaynaana ma ahayn xoolahayga inay xoolahayni meel noogu sheegto ay naga xoogtay xirkay noogu xirhaayen anaga duur nooguma daysnayd meel lagama goobin laami lagama jirin jidcad lagama jirin gurigay noogu dhex xirreeday hoolkay noogu xirreed hooye minay joogta minay abbaaya joogta minay aabba joog kulli waa jir dileen dadki waxay dileen ayaa waxay u ekeyni ka dhigeen arrintan ayaa muujinaysa wejiga dhabta ah ee dowladda federaalka taasoo hantidii dadka xoog iskaga tagri falaysa iyadoo cid bulshada ka mida oo la hadli kartaahi aysan jirin waxayna arrintan u muuqataa mid ay ka dambeeyaan shisheeyaha waayo waa dhaqaalihii ummadda soomaalida oo barqocad la baabi'inayo waxaa intaas sii dheer oo ay arrintan bannaanka keentay sida ay dowladda federaalku ugu naaxday xaaraanta waxayna hadda bilowday inay dadka hortooda ku cunto maadaama ay waagii hore la dhuuman jirtay warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dhulgariiro horleh ayaa ku dhuftay dalka turkiga iyadoona ay sii korortay dadka ku dhintay dhulgariiradii ka dhacay suuriya iyo turkiga waxaa sii kordhay khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawac ee ka dhashay dhulgariirkii xoogganaa ee ruxay magaalooyinka wadamada suuriya iyo turkiga xukuumadda uu fadhigeedu yahay ankar ayaa sheegtay in dad ka badan shan kun sideed boqol sagaashan iyo afar ay ku dhinteen dhulgariirkii ka dhacay turkiga halka ay ku dhaawacmeen in ka badan soddon iyo afar kun iyo sideed boqol oo kale welina ay jiraan boqolaal ruuxu ku xayiran burburka hoostiisa suuriya ayaa iyadan dhimashadu waxa ay maraysaa laba kun saddex boqol iyo toddobaatan halka dhaawacyaduna uu intaa ka badan yahay gobolka katay ee turkiga ayaa laga soo calaamadeeyey boqol shan iyo afartan dhulgariiro oo heerkoodu kala duwan yahay sidoo kale dhulgariiro hor leh ayaa ku dhuftay gobolada dhaca koonfurta turkiga kuwaasi oo geystay khasaarooyin kala duwan warkii subaxnimo dhegaystayaal saakiyaad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon waynaga intaa